mu-asasada al-raxma oo kaashanaysa dad muxsiniin ah ayaa ku dhowaad afartan qoys oo isugu jira agoon iyo danyar lacag ay siin ah ugu qeybisay degmada ballanballe ee gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya madasha lacagtan lagu qeybinayay ayaa waxaa goobjoog ka ahaa culamo udiin iyo qaar ka mid ah waalidiinta halkaasi lacagta loogu qeybiyey sheekh maxamed muxudiin oo ka mid ah culammada loo wakiishay qeybinta lacagtan ayaa ka warbixiyey waxaan halkan u qaybinaynaa ama gaadhsiinaynaa deeq lacaga oo mu'asasada alraxma ugu tala gashay dad agoona in maaragtay lagu iidsiiyo oo lagaga farxiyo degmada balanballe marka waxaan marka koowaad u mahadcelinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala oo na karsiiyey oo maaragtay xilligaa wanaagsane barakaysana soo gaadhsiiyey waxaan mar labaad u mahadcelinaynaa mu'asasada alraxma iyo dadkii muxsiniinta ahaa ee maaragtay dadka agoonta ah wax soo gaadhsiiyey wax wax la gaadhsiiyo ama wax lagu bixiyo waxaa u fadli badan oo u wanaagsan agoon nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ana wakaafilulyatiimi kahatayni fi ljanna aniga nebi maxameda buuyi nebigu iyo sala allahu caleyhi wasalam iyo qofkii agoon damaano kafaalo qaada aniga asagu jannada waa ku simanahay marka waxaan kaloo u mahadcelinaynaa dadkii muxsiniinta ahaa ee deeqdaas ay ka timid iyagu ilaahay dartii ula soo baxay
qaar ka mid ah waalidiinta loo qeybiyey lacagta ayaa dhankooda u mahad celiyey mu'asasada alraxma iyo cid kasta oo ku garabsiisay soo gaarsiinta lacagtan waalidkii agoonta gacanta ku haya annagoo ah waxaan u mahad celinaynaa maamasada alraxma aan u mahad celinaynaa tabarucaadda iyo waxtarka ay u fidisay agoontaas ooy ku idsiinayso baanu waxaan ugu ducaynaynaa shirkad ahaan iyo shaqsi ahaanba ciddii wax ka yimaadeen oo lacagtan ka timid ilaahay wax ka wanaagsan oo akhriya adduunba inuugu bedelo annaguna waanu haynaa waxay noo soo dirtay hay-adda alraxma oo nagu sadaqaysatay lacagta toddobaatanka dollara agoonta aan gacanta ku hayno waxaan ugu mahad celinaynaa meeshay ka soo bixiyeen wax ka wanaagsan ilaahay geliyo aakhariya adduunna ilaahay uu hagaajiyo waana mahadsan yihiin waxaan u mahadnaqaynaa alraxmo oo na siisay lacagtaas toddobaatanka dollar ah dadkaas waalidka oo agoonta keenay baan nahay ilaahay wax khayr qaba ha siiyo wixii wax ku tara annaguna waanu haynay inta soo kaalmaysay iyo inta wax ku taraysana khayr allaha siiyo intaan iyo kunjibaarkeedu agoonahaana joogta degmada balanballe una baahan in la caawiyo ma kuway ka seexataa hooseeyaan marka wixii wax ku soo sadaqaysanhaya oo islaama oo maaragtay muslinimo waxu siinhaya khayr allaha siiyo
si kastaba qoysaskan loo qeybiyey lacagta ayaa baahi badan u qabay helitaanka qarash ay ku soo iibiyaan dharka ay ku ciidi lahayeen carruurtooda si ay carruuraha kale ee dhigooda ah ula mid noqdaan maalmaha ciidda